waxaan jecelnahay dowladdu inay xukunka ku dedejiso inayna sii hilmaamin inayna inta dhiiggaana uu qoyan yahay ayakana dhiiggooda la daadiyo ee shabeella la suro meydkooda in la suro sababtoo diintaa nafaraysa in la suro civilisation iyo ilbaxnimo iyo maraykan iyo westren baan eedaynahaya maaha sida islaamku nafaraayo waa mufsidiin fil ard mufsidiin fil ardina waxaa loogu tala galay in inta la salbiyo meydkooda la suro siday waxberi ay surnaadaan siday ugu cibrad qaataan ilmaha yaryarka ah ee dadka laynahaya iyo kuwa lasoo diraaya iyo kuwa soo diraaya kuwa waaweyn ee madaxda u ah ilmahoodii ogaada waxbarashay ugu jiraan ilmahooda dabka uma soo diraan ilmahooda dadka kuma soo diraan ayukuna safka ma soo galaan meel bay fadhiyaan waxay soo diraan ilmo islaamiyaadoo dad kale dhaleen weeye kuwoodiina way badbaadsadeen qaarkoodna magaalooyin waaweyn bay degan yihiin oo ay wax ku bartaan xaasaskooda iyo ilmahooda magaalada waa in laga qabtaa nabad sugidda waxaan leennahay xaas shabaab waa jaajuus ilmahoodana waa jaajuus magaalada waa in laga qabta yaan waxba la yeelin laakiin halaga saara magaalada sababto guryaha ay ku soo dhuumanahayaan iyo guryaha ay gelahayaan iyo informationka ay sheegahayaan waa ayaka waxaan leennahay sida ay noo diintu waa nafaraysaa qoladii kugu xadgudubta waad ku xadgudbaysaa diintu saasay ku leedahay haddii lagugu xadgudbo waad ku xadgudbaysaa marka waxaan dhowranayna ma jirto waa inaan ku xadgudubnaa siday noogu xadgudbeen waa inaan ku xadgudubnaa waxaan leennahay ummadda soomaaliyeed dhacdadaan tii hore iyo tanba ha noqoto mid ummadda soomaaliyeed midaysa ha noqoto mid ummadda soomaaliyeed meel ay uga soo wada jeestaan cadowgooda ummadda soomaaliyeed cadow aan lahayn shabaab ma laha wakhti lays eedeeyo lama joogo wakhti faraha laysku fiiqo lama joogo wakhti waxaan la joogaa aan meel uga soo jeesanayna cadowga ummadda soomaaliyeed cadowga islaamka cadowga ummadda islaamka meel kastay joogaan waad arkayseen waxay sameeyeen shan boqol oo qof baa ku dhimatay intaasoo hanti ah ku burburtay islaamnimada ay noo sheegahayaan bal ha la sheego islaamnimadaas meesha ka timid ha sheegaan qofka muslimka ah dhiiggiisa iyo xoolihiisa waa ka xaaraam qofka kale inuu ku xadgudbo ayakuna dhiiggeennii bay bannaysteen siday dhiiggeenna u bannaysteen dhiiggooda ha loo bannaysto ayaan qabaa anigu kuwii hadda wax dilahayey oo saddexda laga qabtay meeshaas ayagoo ka soo baxay meeshii